bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعin ama bعd qala الإmam أbu cabdالlah بن majة raximah اllah taعalى fadl cثman radيa اllه عanه cثmaan fadligiisa weeyaan meeshaan axaadiistii cadaynaysay wuxuu ku jiray fadaa'il الصaxaaba abubakar iyo cumar oo kasoo baxay fadaaishooda fadlu cuثmaan ayuu gelayaa halkan oo thaalitث اlkhulafaa ahaa xagga fadligana isaga sadexeeyey abubakar iyo cumar wbiاlisnaadi qaala xadaثna abu marwana mxamed bn cuثman alcuثmaniyu whuwa اlmadaniyu صaduq ykhdi rawaa lahu النasaa-iyu fi اlkhasaa'isi wbnu maaja qaala xadaثna abi cuثman bnu khalidi wahuwa abu cafan almadaniyu matruuk اlxadiiث qala qaala xadaثna abi cuثman bnu khalidi ninkan marka waa matruuk اlxadiid aad buu daciif u yahay marka rawaa lahu ibnu maaja ibnu maaja afraaddiisuu ka mid yahay can cabdiraxmaan ibni abi zinaad waa cabdiraxmaan ibni cabdillaahi bni dakwaan saduuqun tagayara xifduhu lama qadima baqdaad markuu baqdaad soo galay xifdigiisaa doors isbedelay wa kaana faqiihan ayuu ahaa rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan wmuslim fi lmuqadimة waasxaabu sunan اlarbacة can abiihi oo cabdullahi bnu dakwaan ah can اlأcraj wa huwa cabdالraxman bn hurmuz can abi hurayrata ana rasuula اllahi slى اllahu عalayhi waslama qaal likuli nabiyin nebi kastaa waxa uu leeyahay oo u sugnaaday rafiiq rafiiq fi ljannati jannada dhexdeeda ugu rafiiq ah wa rafiiqi aniga rafiiqayga fiiha jannada dhexdeeda cuhmaanu bnu cafaana waa cuhmaan ayuu yidhi marka in keyrkiis nebiga uunan la rafiiqtamaynin ma aha marka keyrkiisna waa dhici kartaa inuu nebiga la rafiiqtamo xadiidkan marka buusiiri misbaaxu zajaaja waxa uu ku yidhi hada isnaadun daciif waa isnaad daciifa kan fiihi cuثmaan bnu khaalidin ayaa ku jira wahuwa ضaciif bاtifaaqihim bاtifaaqi ahli اlxadiidna ninkaa waa ضaciif rawaahu tirmidiyu fi ljaamici tirmidina jaamica ayuu kusoo saaray min طariiqi طalxata bni cubayd اllaahi qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slm fadakarahu wa qaala wuxuuna yidhi tirmidi hada xadiiثu غariib laysa isnaaduhu bاlqawiy wahuwa munqaطc marka xadiidkan marka dariiqiisaas kalena waa daciif kanna aadowba daciif u yahay marka labada ma isxoojin karaan ayb binaan calaa dalika marka xadiidkan cuhmaan bnu khaalid ayuu daciif ku yahay kii mutaabacada u noqo lahayna ma xooj ma mutaabaco ma geli karaba waa waayo xadiidkan marka dacfigiis waa shadiid wbه qال xdثnا أbو مrواn محمد بن عثمان العثmاني qال xdثnا أbي عثمان بن khالد عن cبدالرحمن بن أbي الزناad عن أbي الزناad cبدالله بن ذكوان عن الأعرج عن أbي هريرةa أن النبي صلى اه سلم نبga laqya cثmاna bou la kulmay عnda baabi الmسجد masaajidka iridiisa agteedou kula kulmay faqaala wuxuu yidhi yaa cuثmaanu cuثmaanow hada jibriilu kani waa jibriil akhbaranii wuxuu ii sheegay ana allaha alle qad zawajaka inuu kuu guuriyey uma kulhuumin uma kulhuum bintu rasuulillahi sal ll ly slam uma kulhuum waa rasuulka sal ll ly slam gabadhiisa waaye waxay markaa u doonayd abulahab wiilow dhalay abulahab baa markii de rasuulkii bicadii iyo risaaladii iyo inuu gudanaa uu arkay nacayb iyo xaasidnimo oo u qaba darteed ayuu yidhi ha guursanin ayb marka waxaa guursaday cuثmaan radia allahu canhu marka wuxuu leeyahay an allaha qad zawajaka ilaahay wuxuu ku guuriyey uma kulhuumin marka uma kulhuum oo gabadhii rasuulka din kor laga soo guuriyey iyo xadiidka daahirkiisa oo tusaa bimihli sadaaqi ruqaya ruqaya meherkeedii oo kale ayuu kugu soo guuriyey yani markii hore ruqaya uu qabay waa ka dhimatay kadibna nebiga gabadhiisii kale umu kulhuum uu siiyey saasaa marka cuhmaan waxaa loogu magacaabay dunnuurayn dunnuurayn ayaa lagu magacaabay markii hore ruqaya uu qabay waa ka dhimatay kadib haddana umu kulhuumaa la siiyey taa marka waxay kutusay qiimi inuu nebiga agtiisa ka lahay sala allahu calayhi wasalam waayo gab laba gabdhoodoo uu dhalay buu iska yaa intuu mid siiyey markay ka dhimatay midii kale haddana uu siiyey nebiga sal l slam ayb taa marka inuu labadaa gabdhoodoo rasuulka uu soo maray cuhmaan uu guursaday war kama taagna iyada midaas hadda xadiidkan wax ku xiran ma aha sanadkan macnaha ku yimi calaa mihli suxbatihaa suxbadeedii oo kale ayuu kugu guuriyey ayb ruqaya sidii aada ula u qabtay oo kale inaad u qabto ayb marka xadiidkan de isnaadkiisu waa daciif waana kii hore unbuu la mid yahay xukmuhu xukmu lisnaadi saabiq isnaadkii hore ee soo hormaray ayuu la xugun yahay kan ayb imaam axmed fadaa'ilu saxaaba uu kusoo saaray midkan ibn abi caasim fi laxaadi walmathani min dariiqi abi marwan oo ninkan bi hada lisnaad ayb marka majmacu zawaa'idka haythami baab wuxuu baabeeyey baabu taswiiji cuhmaana bni cafaan biwaxyin min aلsamaa can gayri waaxidin uu ka sheegay min asaxaabati isnaadiyadoodana war iyo kama marna waa dacfi ayb laakiin zaynab iyada kor in laga soo guuriya bukhaari buu ku jira zaynab binti jaxsh nabiga sala lla l slam loo guuriyey qur-aankuna waa sheegayaa wabihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedin wahuwa طanaafisay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu idriisa wahuwa alwdiyu can hishaam bni xasaana wahuwa alqurduusiyu اlbasriyu hiqat can moxamed bni siriin can kacbi bni cujrata qaala dakara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu sheegay fitnatan fitno faqarabahaa waa soo dhoweeyey nebiga fitnadaas ay qaraba wuquucahaa dhicitaankeedii buu soo dhoweeyey fa mara rajulu nin ayaa soo maray muqannacun maro lagu daboolay ra-suhu madaxiisa yani nin madaxiisii go- ku daboolay lagu daboolay baa soo maray fa qaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu waxauu yidhi haadaa kan yowma-idin maalintaas fidnadu imaanayso cala alhudaa hanuun korkiisa yahay fa wahabtu waan booday buu yidhi marka kacbu bnu cujra fa akhadtu bidabcay cuhmaana cuhmaan labadiisii cudud ayaan qabtay yacni bicaduday cuhmaan cuhmaan labadiisii cudud ayaan qabtay meesha muruqa uma istaqbaltu rasuula اllahi sal ly slam nebigaan u jeestay kabacdi faqultu waxaan idhi haadaa kana qaala waxa uu yidhi haadaa kan xadiidkan marka sanadkiisan inqiaac baa ku jiro oo busiri wuxuu yidhi hada isnaadu munqaطic qaala abu xaatim moxamed bni siriin lam yasmac min kacbi bni cujra moxamed bni siriin kacbi bni cujra kama maqlin warijaalu lisnaadi hiqaatun ayuu yidhi laakiin matniga xadiidku waa saxiix shawaahidowna saxiix ku yahay imaam axmedaa wariyey fii musnadihi toban iyo sideed kun iyo lixdan iyo sideed xadiidka raqamkiisu yahay can murata bni kacbin faqaala mura waxa uu yidhi lowlaa xadiidun samictuhu min rasuuli illahi sal ly slam haddii xadiid aan nebiga ka maqlay ounan jiri lahayn maa qumtu ma aanan istaageen samictu rasuula allahi sal l slam nebigaan maqlay yadkuru fitnatan isagoo fitno sheegaayo faqarabahaa waa soo dhoweeyey famara rajulun ayaa nin baa soo maray mutaqanicun oo go-i marka madax ku duubta madaxa ku foorariyey faqaala wuxuu yidhi haadaa yowma-idin kan maalinkaa iyo wa asxaabuhu cala alxaqi waalhudaa bay ku taagan yihiin faqultu waxaan idhi haadaa yaa rasuula allahi kana wa aqbaltu biwajhihi ilayhi wejigiisaana ula qaabilay faqaala waxau yidhi haadaa kan haa kan buu yidhi nacam ayb markaas qaala waxau yidhi huwa cuhmaanu waa cuhmaan isnaadkan marka oo muratu bnu kacbin isnaad saxiixa waayo marka xadiidka matnigiisa muratu bnu kacbaa wariyey musnad axmedoona ku jiraa laakiin min xadiidi kacbi bni cujra waa daciifuu ku yahay oo munqadic waay marka xadiidkan matnigiisu waa saxiix manqaba iyo fadiilan cuhmaan ugu sugan waxayna tusaysaa oo xadiidkan laga qaadanaa cuhmaan dadkii la dagaalamay inay gardarnaayeen oo asaga dilay oo gurigiisa ugu dhacay inay ka gardarnaayeen isaguna uu ku taagnaa cala alxaq waayo isagoo dagaalami karo oo iska celin karo ayuu iska dhaafay ma dagaalamin ayb ilaa gurigiisa loogu galo lagu dilo sidaasuu sameeyey meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka mararka qaar xaqiisa maal iyo wax madaxtinimii hadduu ku tacalluqo waa ka tegi karaa isagoo xaq u leh inuu dagaalamo isagoo xaq u leh inuu dagaalamo ayuu iska dhaafi karaa oo uu marka yacnii isaga ka tegi karaa oo cuhmaan sida uu sameeyey iyo axaadiid kale kun khayra bna aadam iyo waxa haddii la kala gara waayo oo ilzam biman anta minhum iyo haddii aada yacni maxaan sameeyaa haddaad fa in khifta shucaaca sayf seefta birbiriqeeda dhaldhalaalkeeda haddaad ka baqayso alqi calaa wajhika ridaa wejigaaga maro saaro nacam yani waxyaabahaas oo dhan qofku inuu isagoo yacni isdifaaci karo ou ka tago dembi kuma lahan ayb laasiyama haddii weliba wa wuxuu ay aada u shubha badan yihiin oo iskaga yani fidno badan tahay taas marka laga hadlaayana dee cirdiga iyo waxyaabahaas ma aha in laga hadlaayo waxaa laga hadlaya maalka iyo nafta qofka iyo waxyaabahaas ayb wbihi qaala xadaثna caliy bnu mxamedi wahuwa الطanaafisiy qala xadaثna abu mucaawiya wahuwa mxamed bnu khaasim aلdariir qala xadaثna اlfaraj bnu fadaalة wahuwa الtanuukiyu abu fadalaة الsaajiy ضaciif rawaa lahu abu dawuud wالtirmidiy wbnu maajة can rabicata bni yaziid الdimashqiy abu shucayb alqasiir hiqat caabid rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can الnucmaan bni bashiirin can caaishata qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi yaa cuhmaanu cuhmaanow in wallaaka allahu ilaahay hadduu kuu dhiibo hada alamra arrinkan yowman maalin faaraadaka almunaafiquuna munaafiqiintu ay kaa doonaan an takhlaca yani faaraadaka ay faaraada minka almunaafiquuna munaafiqiinta adiga xaggaaga marka ay ka doonaan an taklaca alkhalca macnaha inaad ka siibanto an taklaca inaad siibto qamiisaka qamiiskaaga alladii qamiiska oo qamasaka allaahu ilaahay uu kaaga qamiis yeelay falaa takhlachu ha siibin yaquulu dalika sidaadaa buu lahaa halaatha maraatin saddex jeer qaala nucmaanu nucmaan wuxuu yidhi marka faqultu licaa'ishata caaisha waxaan ku idhi maa manacaka maxaa kuu diiday an tuclimi innaasa dadka inaad ogeysiisid bihaada arrintan qaalat waxay tidhi unsiituhu waa la i hilmaansiiyey wallaahi baan ku dhaartay xikmadaana ku jirta markaa xadiidka marka alxadiidu bihada sanad waa daciif laakiin faraj bnu fadaala waa la mutaabaceeyey oo mucaawiyatu bnu saalix ayaa mutaabaceeyey cinda tirmidiyi afar kun soddon iyo sideed xadiidka uu raqamkiisu yahay buusirina wuxuu yihi misbaaxu zajaajaha rawaahu tirmidiyu biziyaadati rajulin fi lisnaad nin buu ku ziyaadiyey isnaadka wahuwa cabdullaahi bnu caamir adkhalahu bayna rabiicata bni yaziid iyo wuxuu dhexgeliyey wa nucmaan bni bashiir markaasuu buusiri yihi rawaahu abu bakr bnu abi shayba fii musnadihi bitamaamihi wadakara alqisata ayuu sheegay fii awalihi awalkiisa marka qisou ku sheegay wuxuuna ku wariyey min طariiqi zayd bn اlxubaab can mucaawiyata bni صaalx qala xadaanii rabiicaة bnu yaziid qala xadaثana cabdullahi bnu qays anahu samica nucmaana bna bashiir fadakarahu kama awradahu kama awradtuhu fi zawa'id اlmasanid اlcashara itxaafu اlkhiyaraha ayuu busiiri ku keenay marka xadiidkan sanadkan daciifuu ku yahay oo faraj bnu fadaala ku jira laakiin mucaawiya min ariiqi mucaawiyata bni saalix xadiidka waa u saxiix ayb qamiiskan marka an taqlaca qamiisaka aladii qamasaka allaahu iyada marka qamiiska dee imaarada iyo madaxtinimada iyaa laga wadaa oo isticaaraa ku jirta nacam iyo tarshiiq marka khilaafadii baa marka qamiis laga soo qaaday sida marka ay ugu dhex jirto ha siibin baa la yidhi marka cuhmaan ma siibin oo qoladaas ma una uga tanaasulin laakiin waxa nafsadiisa ku saabsan iyo dhiiggiisa inuu la dagaalamo waa daayey idinla dagaalami maayo yihi laakiin ma idinka yacni khaliifanimadii iyo madaxtinimadii ma ma idinkaga tanaasulayo sidaan marka cuhmaan waa yeelay kama tanaasulin gurigiisa markay ugu soo galeen isaga far uma qaadin waa dileen waatay gurigiisa ugu soo galeen ayb xadiidku marka wuxuu daliil u yahay calaa ana qatalata cuhmaan kaanuu munaafiqiin dadkii cuhmaan dilay inay munaafiqiin ahaayeen oo xadiidkan tusaa waayo xadiidku wuxuu leeyahay fa araada kalmunaafiquuna dadka rabooday marka cuhmaan inay xukunka ka qaadaanna dad oo tilmaantan nebigu ka bixiyey ayay noqdeen marka waxayna ahaayeen dad cuhmaan dadkii dilay saxaabo kuma jirin dad masar ka yimid iyo ciraaq qeybo ka yimid oo isa soo bahaystay ayay ahaayeen saxaabaduna markaas waxay ku maqnaayeen xajka waayo cuhmaan waxaa la dilay siddeed iyo tobankii dul dulxija siddeed iyo tobankii dulxija la dilay soddon iyo shantii ayaa la dilay markay hijrigu oo ahaa marka siddeed iyo tobanka dulxija waa garan kartaan saxaabada xaj yaa lagu kala maqan yahay isaguna markii la yidhi aan ku difaacno mucaawiya ee ciidan aan kuusoo dira waa diiday waayo rasuulka sala alla ly slam markuu jannada ugu bishaareeyey wuxuu yidhi xadiidkii abi muusa bashirhu biljanna janno ugu bishaareeya maca balwaa tusiibuhu imtixaanaa ku dhacaayo waa kii marka yidhi alxamdu lilaahi wallaahu lmustacaan marka waxyaabahaas faraha badan oo ogaa isaga laftiisa iyo dardaaranka nebiga marka waa dagaalami karay laakiin ma ma ma rabin in qofna uu dhiig u daato isaga dartiis in dhiig loo daadiyo ma rabin cuhmaan radia allahu canhu naam ayb meeshaas marka walidaalika markii ay masaajidka qabsadeen oo ay imaam ka noqdeen waa kii bukhaarigana ay ku jirtay cuhmaan waa la weydiiyey adigii waxaa tahay amiiruulmu'miniin masaajidkiina waxaa tujinaya niman boob ku jiro boob xukunka boob ku qaa inay ku qaataan rabo oon la dooranin oo ayagu markaa mixraabkii ayagaa taagan see la yeelayaa waa kii marka uu yidhi salaada wax la sameeya iyadaa u khayr badane hadday wanaajiyaan la tukada hadday halleeyaanna hahallaynina waa kii bukhaari iyo imaamatulmaftuun iyo kusoo qaada jiray dad fidnaysanay ahayn marka dadkaas nacam waxayna markaas iyagu ou ahaay calaamadda ay dadka u sheegayeen ay u ruxayeen waxay ahayd waxbaan toosinaynaa cuhmaan waxaan ku haysanaa eex eexaan ku haysanaa maalkiibuu ku tasarufay madax yacni manaasibtiibuu ku tasarufay kanbuu yeelay yacni cuhmaan bay marka eex iyo inuu maalkii sadbursi ay ku sheegeen hadda cuhmaanna ada haddou maal iyo sadbursi rabo kiisi tirada badnaayo ilaahay dartiis u huray yani nin lix boqol yani oo owr yani rati fii sabiililah soo diyaariyey oo tabuug nebiga uga farxiyey yani waxaasoo lix boqoloo neefoo oo geela ninka ilaahay dartiis ula baxo waxba aan lacag iyo ku raadinaynin muxuu hantidaan caamkaa ka ku falaan marka dadku daniga uma wanaajiyaan dadka wanaagsan marka qofka haddii uusan de dadka saas haddii dad qofka lagu sallado waa inuu iskaga sabro wax kale ma laha waa kuwii sacd saxaabaduna waxyaabahan cuhmaan uu maraayey waa maraayeen sacd bnu abi waqaas waatay reer kuufa ka dacwoodeenoo markii la warsaday ninkii usaamat bnu qataada waa kii yidhi amaa id sa'altanaa haddaadna weydiisa sacad fa inahu laa yasiiru bisariya walaa yaqsimu bisawiya walaa yaxkumu bilqadiya qadiyada kama cadaalad falo sariyada iyo ilaalada ma raaco xataa wuxuu yidhi salaada xataa salaadiisu wax ka sheega xataa xataa ilaa uu yidha maa yuxsinu yusalli xataa salaada ma wanaaji yaqaanu yidhi waa kii marka sacad uu yidhi laqad khibtu wakhasirtu waa iska hooga waana khasaaray in kaanat banuu fulaan haddii ree inka ree bani fulaan hadday salaadii aniga ay barayaan waaba hooge waana khasaaray marka sacad ninkaa marka waa dulminay ilaa sacad saas ma unan ahayn u sheegay haakada meeshaas marka taasaa laga qaadanaa fiihi daliilun calaa ana qatalata cuhmaan kaanuu munaafiqiin calina kuma jirin mafhuum yacni mafaahiimta qaladkaa waxaa ka mida in la yidhaha cali baa ku jiray oo yacnii hala dilo cuhmaan yiri oo dilkiisa soo abaabulay taas sax ma aha cali dadkii cuhmaan la mubaayacooday uu ku jiray sidee marka yacni ninuu la mubaayacooday sidee muxuu u dilaa cali diintiisu intaas maba diintiisa ma ma ma heerkaas joogto iyada lafteedu marka waa waa qalad ruux dadka khiyaano oo dadka ikhtiyaalo iyo ayay cali ka dhigayaan shiicadu ayb waxyaaba marka been ay wariyaan oo uqtuluu uqtuluu nacthalan iyo waxaasuu dhihi jiray ama usaamaa dhihi jiray waxaas wax ka jira ma laha wax asaaniidsa asaaniid ku qotomana ma aha ayb waxaa kaloo laga qaadanaya waana cabdiraxmaan ibna cawf cabdiramaan waana abdwaana cabdiraxmaan ibna cawfin asaaba alxaqa cabdiraxmaan inuu xaqa asiibay fi istikhlaafihi marka uu ka dhigay cuhmaan markii uu khaliifay fa in arrintii ile isaga loo dhiibay oo kala saarayay fainahu baayacahu awala min ahli shuuraa dadkii lixdii qofoo cumar uu yidhi midka doorta cuhmaan uu kala mubaayacooday markay cuhmaan iyo cali isku soo hareen marka cabdiraxmaan inuu xaq ku taagnaana waa laga qaadanaa injaazu lxaajaha saaxibu injaazi lxaaja sidaasuu faa-iideeyey ayb xadiidkan dartiis baana cuhmaan uusan naftiisa u casilin isma casilin ayb wbihi qaala xadaanaa mxamed bn cabdillaahi bni numayr wacaliy bnu muxamedin huwa tanaafisay labaduba waa iqa maxamed bn cabdillahi bni numayr waa hiqa qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa ismaaciil bn abi khaalidin can qays bn abi xaazimin can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi waslama nebigu wuxuu yihi fii maradi hijradiisii dhexdeeda wuxuu ku yihi wadidtu waxaan jeclaystay ana cindii aniga agteyda bacda asxaabii asxaabteyda qaar ka mida inay joogaan qulnaa waxaan nidhi yaa rasuula allah alaa nadcuu laka miyaanan kugu yeeraynin abaa bakrin fasakata waa aamusa qulnaa waxaan nidhi alaa nadcuu laka cumar cumara cumar miyaanan kugu yeeraynin fasakata waa aamusa qultu alaa nadcuu laka cuhmaana cuhmaan miyaanan kugu yeeraynin qaala nacam buu yidhahaa fa jaa-a cuhmaanu cuhmaan baa yimid fakhalaa bihi nebiga gooni buu la noqday waa la khaali noqdayoo waa la showray fajacala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu gudagalay yukallimuhu inuu la hadlaayo wa wajhu cuhmaana cuhmaan wejigiisana yatagayaru ou isbedelayo oo doorsoomayo likaanahu markaa hadal waxba u sheegay markaasaa wejigiisa isbedelay cuhmaan radia allahu canhu qaala qaysun qays wuxuu yihi faxadaanii abuu sahlata mawlaa cuhmaan wuxuu ii sheegay ana cuhmaana bna cafaan cuhmaan qaala yowma daar maalintii yowmudaar waa dhacdadii cuhmaan markii gurigiisa la hareereeyey maalintaasa yowmudaar la dhaha ina rasuula allahi sal l slam rasuulka cahida ilaya wuxuu iila igula ballamay cahdan ballan maalinkaabuu marka wuxuu yihi nebigaa ballan igula ballamay fa ana anigu saa'irun ilayhi ballankaa xaggiisa mid ahaanayaan ahay wa qaala caliyun fii xadiidihi laba ninaa xadiidka warinaysay ibnu maaja uu ka warinayay moxamed ibn cabdillahi bn numayr iyo cali bni moxamedi cali isaga wuxuu yihi waqaala caliyun fii xadiidihi wa ana saabirun calayhi kuku sabraayaan ahay arrinkaa korkiisa marka saa'irun ilayhi iyo saabirun calayhi bay isku ayay labadooda isku khilaafeen xagga riwaayada waana macnuhu waa isku mid qaala qaysun qays wuxuu yihi fakaanuu waay ahaay waxay ahaayeen yarownahu inay ay arkayeen dalika kaagaas alyowma maalinka ah yacni maalintaabay u arkayeen inuu nebiga kala hadlay buusiri wuxuu yihi xadiidkan hada isnaadun saxiix isnaadka waa isnaad saxiix rijaaluhu kulluhum hiqaat rijaashiisu dhan waa hiqaat rawaahu bnu xibbaana fii saxiixihi buu ku wariyey ibnu xibbaan saxiixiisuu ku wariyey min ariiqi wakiicin fadakarahu min ariiqi wakiic waa kan fadakarahu biisnaadihi wa matnihi buu marka ku sheegay tirmidina jaamiciisuu ku wariyey can ismaaciil bn ismaaciila bni abi khaalid can qays bni abi xaasim can abi sahlata muqtasira calaa maa rawaahu isagoo ku gaabsanaya calaa maa rawaahu qays can abi sahl intan dambe macnaha ayuu tirmidi wariyey markaasuu yidhi hada xadiidu xasanu صaxiix laa nacrifhu ila min xadiidi ismaaciil bni abi khaalid buusiri waxaa kaluu yihi warawaahu اlimaamu axmedu fi musnadihi min xadiidi caaishata ayضa marka xadiidku صaxiix waa ayb waxaana laga qaadanaa fi yani cuhmaan fadligiisa inuu nabiga yidhi yani asxaabteyda qaarkood ha la ii yeero abubakara shib cumar shib cuhmaan ahaa marka cuhmaan maadaama nebigu binasi nabiyi asxaabta nebiga inuu ka mid ahaa nebigu isaga isu nisbeeyey suxbadiisa uu isu nisbeeyey yani waxay kutusaysaa marka de fadiiladii suxbada iyo tii kale marka yani saabiqada iyo kulli inuu leeyahay marka dadka cuhmaan duro sayid cuhmaan dadka duro dhowr nooc waay shiicadu waa duraan khawaarijta iyo iyo muctasilada iyo khawaarijtuna waa duraanaan ujeedaa khawaarijtu ila waa kuwii dilay khawaarijteena waxay dilay khawaarijtaasi ahay ayb dad yow marka haddana waxaa jiro iyagu kutubahooda aan dad yow aan culamo ahayn laakiin kutubahooda aada loo akhristo oo nidaamka marka yacni xarakiga aada u yacni looga yacni looga akhristo nidaamyada noocaas oo kale looga akhristo oo iyaguna waxaa jiro cuhmaan duray oo xataa khilaafadiisa wax ka sheegay oo ku tilmaamay fajwa inay ahayd oo soo kala dhex gashay khilaafadii cumar iyo tii cali yani waqti aan loo baahnaynoo dhibaato iyo yacni khilaafadii dhammeydee cuhmaan waxay ka dhigeen fajwa labadan meel gashay marka ma ma ku tirinayo khilaafa khilaafa raashida lama ahan ninka aan sheegayna sayd qudbi waay ayb aad loo buunbuuniyo bacdi naas ay ka dhigayaan xataa aan ogolayn naqdi naqdiga qofka bani wix aan rasuulka ahayn waa la naqdi karaan ninkaan ogolayn dadkuiyow qasbin ummadda xor waayeen haddii uu cilmi haayana hi wuxuu dhihi karaa waxaan aad waxaan ma dhihin daliilkeen qofka waa la weydii karaa laakiin sideeda bataatanba yacnii seerahan qofkan lama soo geli karo waxaasi waa waxa ay quluwiga iyo uu ku dhashay waayo oo shirkiga iyo buunbuunintan tirada badan waxyaabahay ku timid ayb waxyaabaha noocaas oo kalena ma wax hagaagsan maaha qaala fadlu caliy bni abi aalibin radia allahu canhu caliy bni abi aalib fadligiisii weyn meeshan wa bihi qaala xadahanaa caliy bnu muxamedin wahuwa tanaafisiy qال xdثna وkiiع وأbو معaaوiyةa وcبداللahi بن نmayri عن الأعmش عن عdي بن ثاaبت عdي بن ثاaبت الأنصاaري الكوفي ثqة رمya بالتشhيع xadيثه في الكتب الستة عن زر بن حbyش عن علي رضي الله عنه qاaل cahd إلy النبي صلى الله عليه وسلم نبga ayaa ii dardaarmay الأmiي nbigii umiga ahaa nebigu marka waxna ma qori jirin waxna ma aqri jirin taasna tilmaan isagoo hadda ceeb ku ah ma ah ayb ile waxyigan iyo cilmigan tirada badanaa laga dhaxlay isagoo haddana aan waxna qorin waxna aqrin wuxuu yihi cahida ilaya الnabiyu اlumiyu slى اllahu عalayhi waslama wuxuu igula ballamay annahu laa yuxibunii anahu shaniye laa yuxibunii ima jeclaanayo ilaa mu'minun mu'minun baa i jeclaado walaa yubqidunii ma ii caroonayo ilaa munaafiqun maaha munaafiq maaha cid kale iima carooto laba baxi baa meeshan ku jirto baxhiga koowaadi waxa uu yahay arrintan dabcan damanqaba iyo fadiila fadiilatu caliyin waa u daliil xadiidkan fadiiladan marka cali wax la wadaaga ma jira mea yani markaan sidaa leeyahayna dadka qaar baa waxay u deliishadaan inuu ka mudan yahay saxaabada kale waxaa u daliilay leeyihiin annahu wuxuu yihi xadiidkan nebigaa wuxuu ugala ballamay annahu laa yuxibunii ilaa mu'min walaa yubqidunii ilaa munaafiq awalan marka xadiidkan ma tusaayo inuu ugu fadli badan yahay asxaabta keliya wuxuu tusayaa ninkii jeclaadana jacaylkiisu calaamad iimaan inuu yahay nacaybkiisuna calaamad nifaaq inay tahay bisuu tusaa ma lala wadaagaa keligii mase keligiisuu ku yahay fadiiladan waa lala wadaagaa nebigu ansaarow wuxuu yidhi laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubqiduhum ilaa munaafiq ansaartaba sifadan waa leedahay soo ma garani kan marka ma tusaayo xadiidkani inuu yahay isaga inuu ugu fadli badan yahay daliil uma noqonayo inuu fadli leeyahay waa daliilo u yahay laakiin afdalu afdalu الصaxaaba cala اliطlaaq inuu yahay xadiidkan ma laga fahmaya waayo ansaartuba waa leedahay fadiiladaas baxhiga kale waxa uu yahay marka la leeyahay walaa yubqidunii ilaa munaafiq markuu leeyahay ima naco ilaa munaafiq buqdigaas iyo maxabadan la sheegaa maxay tahay yacnii qofkii cali u naco garabsiintii uu nebiga garab siiyey iyo diinta xaqa soo ugu taagan yahay iyo darteed qofka u naco wax kale ma noqon karo munaafiqunbuu noqon karaa ansaartuna sidaas waaye ninka u naco inay nebiga u nusreeyeen darteed nin diin aaminsan ma aha jihada marka dhinacaas waayo oo hadda ansaarta maalan ama caliba xataa hadday ayaga dhexdooda saxaabada inta wax dhex maraan arrin marka aan ku tacalluqin waxyaabahanoo ama adduunyo ku saabsan ama wax kale intay haddii ay arrin dhex marto dhexdooda qofkii marka arrintaa darteed bi hada alictibaar ugu xanaaqo cali macnaheedu marka ma wuxuu noqonaya waa munaafiq miyaa la dhahayaana maya lama dhahaya waayo nifaaqa yacni buqdiga jihadiisaa la fiirina buqdiga uu cali u caroonayo jihadiisa hadday tahay likownihi inuu xaqa u gargaaro nebiga garab istaagayo uu ghasawaadkii kala qeyb galo nebiga la dadaalay ninka u nacayo waa nin munaafiqa taana waxaan u leenahay si aan hadhow laysu dhihin saxaabadii cali ay isqabteen munaafiqiin ma la dhaha marka ma la dhaha leanna ayagu iskuma qabanin arrin arrimaha noocaana meeshaas marka qurdubi iyo culamo badana qurdubi mufhimka iyo ayuu ku ishaarayaan marka baxdiga labaadna kaas waa marka jihada nusrada iyo waxyaabahaas unbaa marka loo jeedaa ayb qofkii marka sidaasi ka duwan sheegaa sax ma ma noqonayso waa faatima radia allahu canha markuu yidhi waa ti isaga iyo faatimo markii cali uu baxay oo uu tegay masaajidka asagoo iska jiifa nebiga uu utay qumya abaa turaab qumya abaa turaab markuu lahaa waa tii marka nebigu intuu markii markaa ka hor faatima uu guriga ugu tegay markaa aawey buu yidhi ayna bnu camik markaasay tiri xoogaa waa intaan ishadal isdhahnay baan marka xanaaq iyo marka yacni cara iyo ayuu la baxay markaas dha waxbaan dhex maray waxaa la leeyahay marka maadaama ay ka caraysiisay ama isaguba oo faatimo ka la carootamay ma waxaa la leeyahay nifaaq iyo baabkaas maa la gelina maya taas waxaa waaye nin iyo xaaskiisa waxa iska dhex maroo kala ee waxa marka nifaaqa iyo keenaya nifaaqu maadaama aslul iimaan uu taabanayo waxa keenaya waxay tahay nacayb oo u qabo diinta uu u gargaarayo qofku marka haddaad u nacdo inuu diinka ilaahay u gargaarayo darteed aada u nacaysana diintii waayo waxa aada dhaawacaysa ama aadanba aaminsanayn si halkaasa halkaasna la yidhaha wa bihi qaala xadahanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar albasriyu qala xadahanaa moxamed bnu jacfar wahuwa gundar qala xadahanaa shucbatu can sacd bni ibraahima هو المدني قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه أبيه ka warinaya سعد بن أبي وقاص can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm anahu qaala licaliyin cali buu wuxuu ku yidhi alaa tardaa miyaadan ka raalli noqonaynin an takuuna minii xaggayga inaad ka ahaato bimansilati haaruuna min muusaa darajadii mansiladii haaruun muuse uu ka taagnaa yani mansiladii haaruun ou muuse ka taagnaa inaa iga istaagto aniga miyaadan ka raalli noqonayn hadalkan cali nabiga sal l slam cali wuxuu ku yidhi markii tabuuk uu u baxaayey ayuu magaalada ku reebay cali istikhlaaf ayuu nebigu sameeyey magaaladuu ku reebay markaasu cali arrintaas xooga waa ka xumaaday wuxuu jeclaa lahaa inuu nebiga raaco ou dagaalka u raaco cali radia allahu canhu markaas baa marka wuxuu yidhi ilmihii iyo naagihii miyaan ku harayaa markaasuu nebiga arrintaanuu ku qalbiga ugu qaboojiyey marka oo ma aduu anaa ku reebay muhimmad baana kuu reebay alaa tardaa an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa marka taas iigama raalli noqonaysid miya haaruun meeshau muuse ka jooga inaa iga joogto haaruun marka muuse meeshuu ka jooga maxaa dadkaa looga sii tega haaruun marka wa qaala muusa liakhiihi haaruun akhlufnii fii qowmii waaslix walaa tatabic sabiila lmufsidiin marka macnuhuma waxay tahay adiga haaruun aada la mid tahay oo haaruun nebi buu ahaa cali marka macsuum ayaa tahay nebi baa yaa tahay may noqonay macnuhu maya saas ma aha riwaayada muslimaa taas diideyso waxay leedahay hayra annahu laa nebiya bacdii laakiin aniga gadaashay nebi ma jiraayo haaruun nebi u ahay adiga nebi ma tihid waayo macnaha aniga gadaashay nebi ma jiraayo laakiin mushaabahada isaga iyo haaruun ka dhexaysa waa maxay istikhlaafka istikhlaafkaas marka cali ma la gaar ahay keligiis maa laga dhigay maya istikhlaafkaasi tabuug ka horna nebigu dad buu magaalada uga tegi jiray mar cabdullahi bin umi maktuumu uga tegay bacda tabuukna bacda tabuuk haddii istikhlaafkan laga wado adaa markaan dhinto ka bacdi madax ah haddii laga wado markii tabuug laga soo laabtay kadib xajkiyaa la aaday sanadkii sagaalaad xajkaas abuubakaraa hogaaminayay nebigu kama qeybgelinkaas bacda tabuuk xajkii baa la aaday xajkaasna abuubakaraa amiir looga dhigay calina marka heshiiska iyo waxyaabahaas baa marka loo diray inuu wixii heshiisyo jiray iyo uu soo xalliyo heshiisyadaasna carabta caadadeeda waxay ahayd marka heshiis laga baxaa la jebinaayo yani marka heshiis la burinaayo waxaa burin jiray qofkii galay ama in adeerkiis dad dadka ugu dhow maadaama ayaga la rabo marka inay si si sax ah u qaataan ayaa cali loo diray muhimadda loo diray taasay ahayd laakiin xajka oo arkaanul islaamka ka mid ahaa imrada imratulxaj abuubakaraa haysa marka haddii bacda nebi nebiga ummadda looga khaliif noqday cidaan ahayn cali ay uga khaliif noqotay arrintaas marka ma ahan khilaafa ayaad gadaashay adiga leedahay tan ma aha marka waa la fahmaya malayna axaadiidtan marka ishkaalaadka ku jiro in la ogaado aaday muhim u tahay ayb weliba marka mushaabahada marka lagu shabahay haaruunna ma laga qaado karaa cali inuu ka fadli badan yahay abubakar iyo cumar maadaama asaga nebi lagu shabahay dhinac looga shabahay maya waxaa laleeyahay abubakar iyo cumarba waa lagu shabahay ambiyo dhinacyaa looga shabahay oo qisadii marka usaara badrin markii abubakar uu talada ku bixiyey inaan dadkan lacalla inuu ilaahay soo hanuuniyaa laga yaaba aan ka qaadano madax furasho fidaa cumarna waa tuu ra'yi soo jeediyey aan layno nimankan labadaa ra'yi sooma soo kala jeedin marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam labadooda wuxuu ku kala shabahay abu bakarna wuxuu ku shabahay ibraahim oo yidhi markaa faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim waxaa kaluu ku shabahay abu bakar waxaana waa ku shabahay nabiy llaahi ciisa oo yidhi in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcaziiz اlxakiim cumarna waxaa lagu shabahay nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi muusa marka hadday mushaabahadu fadiilo keenayso waa ayagaba waa lagu shabahay shiica marka godkay galaan waa laga bixina culummada marka khayr allah siiyo hore aaday masaa-ishaan marka u tafatireen ayb meeshaas marka taa iyadana ma laga qaadanayo axaadiidtan fadaa'il cali waa ugu sugantahay lakin waxaan ka hadlayno inuu abubakar ka fadli badan yahay ma laga qaada karaa ayb ayb marka ayb wbihi qala xadaثna caliي bnu mحamedi wahuwa طanafisiyu qala xadaثna abuاlxusein wahuwa zayd bn اlxubaab alcukliyu qala akhbaranii xamaad bnu slma can caliي bni zayd bni judcaana wahuwa taymiyu albasriyu ضaciif rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladb اlmfrad wmuslim اlarbaca can cadiy bni haabiti can اlbaraء bni caazibin qaala aqbalna maca rasuuli اlahi sal ا l slm nabigaan la soo jeesanay fii xajatihi xajkiisii allatii xaja uu xajiyey fanazla fii bacdi ariiq jidadka qaar ayuu ku degay yani ariiqa meel ka mida yani ariiqa mee yani bacdi ariiq dariiqa meel kamida ayuu ku degay faamara faamara wuxuu amray asalaata jaamicatan salaadaana duhuray ahayd asalaata jaamicatan yani ilzamu salaata ama salluu salaata salaada dukada jaamicatan xaal ay tahay mid dadkii ururinaysa salaada fa akhada biyaddi caliyin cali gacantiisuu qabtay radia allahu canhu faqaala wuxuu yidhi alastu miyaanan ahayn owlaa mid ku yacnii ku dhowaansho badan bilmu'miniina mu'miniinta min anfusihim nafahooda uga dhowaansho badan aniga miyaanan mu'miniinta nafahooda uga dhoweyn ayb qaaluu waxay yidhaahdeen balaa haa qaala waxau yidhi fahaada kan cali buu tilmaamaa weliyu man axad weligii waayo ana anigu mowlaahu aan mowlihiisa ahay cidda aan aniga mowlihiisa ahay cali weligiisii waayo ha qaaluu balaa bay dhen qaala alastu miyaanan ahayn owlaa bikulli mu'minin mu'min dhammaantii mid yacni uga dhow ugana habboon min nafsihi nafsadiisa qaaluu balaa qaala fahaada weliyu kani weliyu man axad weligii waayo ana anigu mowlaahu aan mowlihiis ahay ciddaan anigu mowlihiis ahay kanna weligiisii allaahuma yaa allahu allow waali ilaahu yacni u gargaar oo xiriiri man waalaahu qofkii u gargaaro allaahuma yaa allahu allow caadi la collaytan man caadaahu qofkii mar yacni la collaytamo ayb buusiiri wuxuu yidhi hada isnaadun daciif lidacfi caliy bni zayd bni judcaan ninkaasaa xadiidka ku jiro rawahu اlimam axmed fi musnadihi min xadiidi اlbara ayضa warawa alxaakimu fi lmustadrak bacdahu buu wariyey min xadiidi burayda wa min xadiidi zayd bni arqam wa rawaahu abu bakr bn abi shaybata fi musnadihi can cafan can xamaad bni salamata bihi marka xadiidkan dacfi ayaa ku jiro ayb haddii uu saxiix laga dhigana ma tusaayo anahu cali inuu afdal saxaaba inuu isagu yahay wilaayadana macnaheedu waa almaxabatu wannusra wilaayada marka nebigana ee mu'miniinta way lahaayeen iyagana marka ka alla dhahay inamaa waliyukum allahu warasuuluhu wاladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna الsalaata wayuutuuna الzakata wahum raakicuun wilaayadu marka waa maxaba iyo nusra mu'min kastana maxaba iyo nusra waa leeyahy cali marka waa de maadaama uu iimaanku meelo waaweyn uu ka gaaray in dadkii markaa lagu baraarujiyey waa yaa waa muhim usaame iyo laftiisa sidaan oo kale waa yii waa ka yidhi usaamatu bnu zayd hadalkan oo kale wuu ka yidhi u dhigmo ayb saxaabaduna de marka waxay ka fahmeen de in xaqa loogu nusreeyo dabcan qof walbaa markaa de qofku xaqaa loogu nusraynayaa wixii ay is yidhaahdaan mugdi oo ka galana markii dagaaladii iyo ay dhaceen saxaabada qaarkood waa kii yidhi maa yani maxaad iigu maa ii gargaartaan so in adeerkii rasuulka ma yihi markaasaa qaarkood waxay yidhaahdeen saxaabada xata kamidu u yimid maxamed ibnu maslamaan u malayna inuu ahaa mase abubakra miyaadan ii gargaaraynin buu yidhi waa i og tahay markaasuu gabadhii yareydu gabadhii jaariyadda ahayd buu ku yidhi orodoo kac iisoo bixi seef seef bay usoo bixisay marka alwaax ou samaystay isaga tan maxay taraysaa buu yidhi marka waktiyadan oo kale rasuulku wuxuu u amray buu yidhi hadday muslimiintu dhexdooda aanan kala garanaynin cidda muxiq iyo mubdil iyo wuxuu i amray inaan seef khashab aan samaysto alwaax haddaan tan kugu raacayo waa kaas laa wax dankaa melihi iska dhaaf ma dhihin marka waxaa la yaab leh abu yacni cali dadkaas ka haray oo dagaalkii jamal iyo sifiin uga haray oo inay u gargaaraan ka fariistay arrintaas cali weligiis nifaaq kuma tuhmin dadkaas wax munaafiqnimo ah kuma tuhmin anaad ila collaytanteen ilaaha col idin idinla-na ma dhihin marka shiicadu waxay rabaan iyagu dadka inay marka ku qasbaan waxyaabaha wabihi qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaana bnu abi layla qaala xadaana alxakm ibn abi layla waa maxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi layla waa sayb اlxifd waa ninkan dacfi waa daciif qala xadaana alxakm wahuwa alxakm bnu cutayba can cabdiraxmaan bni abi layla qaala kana abu layla abu layla wuxuu ahaa yasmuru maca caliyin cali ayuu la habeenkii uu la daahi jiray fakaana yalbasu wuxuu labisanayay cali hiyaaba sayfi fakaana cali wuxuu ahaa yalbasu inuu labisanayo hiyaaba sayfi dharka sayfka xilliga kuleylka ah fi shitaa'i dharkaaba wuxuu labisanayay waqtiga qabowga ah jiilaalka wa hiyaaba shitaa'i dharka qabowga waqtiga jiilaalkana fi sayfi ayuu qaadanayay marka shitaa iyo sayf ba sidii dadku waa ku kala bedelan yihiin shitaagu waa jiilaalka jiilaalkuna waa waqtiga geedaha ay caleemaha daa baa ka baaba-do oo geed ku qalala iyo waa qolaba waqtiga u qalalaa marka innaga waxaa laga yaabaa dee jiilaalkeena waa waqtiga kulaylka badan geeduhu iska qalalaya xilliyada dhulkan galbeedkana geeduhu waxay qalalaan xilliga qabowga aadka u qabowga badan geedaha caleentu waa daad waa qalalayan waa daadinayo xilligaas shitaa waay marka xilligaas qabowga badan oo winterka ay dhahaan shitaa oo jiilaal uu yahay waa jiilaal jiilaal kalaa qofka soomaaliga wuxuu ka tasawuraa kulayl unbisnaa jiilaal sow kulayl maahan uu leeyahay jiilaalku waa waqtigay geeduhu un ay caleenta dhacsadaano ay qalalaan waa in waxba soo baxayn marka dadna sayfka wax usoo baxaa dad kale waqtiga kale marka cali dharka waqtiga kulaylka la labisto qabowgao labisa jira dharka waqtiga qabowga dharka la qaatana kulaylkao labisa jira xilliga kulaylka cagsi waa marka faqulnaa waxaanu nidhi low sa'altahu haddaad su-aali lahayd waa fiicnaa lahayd faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal l slam rasuulka bacatha ilaya waa iisoo cid diray wa ana armadu aniga oo daafaysan wa ana armadu lcayn anoo yacni mid ishiisu daafaysan tahay aan ahay daaf qabo yowma khaybara maalinta khaybar cudurka nindhaha iyo qofka uga dhace daafka ayb qultu waxaan yidhi yaa rasuula allah inii anigu armadu lcayni baan ahay fatafala nabigu wuxuu ku tufay fii cayni ishayda dhexdeeda uma qaala wuxuu yidhi allahuma ya allahu adhib canhu alxara walbarda ilaahu kulaylka iyo qabowgaba ka tegsii qaala wuxuu yidhi famaa wajadtu ma aanan dareemin xaran kulayl walaa bardan iyo qabow toona bacdu bacda yowma-idin maalintaas ka gadaale marka mana ahan jiro inay tahay maaha qabowga daran iyo kulaylka daran waxba ma ma dareemayaas ma dhibaayaan wa qaala waxau yidhi la abcahana rajulan lawallaahi abcahana bixiye oo bixiye rajula nin ninka oo yuxib llaha warasuulahu alle rasuulkiisa jecel wayuxibuhu llahu warasuuluhu alle rasuulkiisana ay jecel yihiin isaga laysa bifaraarin mid cararid badanna aan ahayn yani ku carara aan ahayn laysa bifaraarin mid carara aan ahayn oo dagaalka ka cararo fatashawafa waxaa damcay oo u qooraansaday lahu a yani kaa xaggiisa yani arrintaa xaggeeda yani raayada iyo calanka annaasu dadka fabacatha ilaa caliyin cali buu marka uu cid diray fa acdaahu iyaahu waa siiyey cali buu calankii siiyey xadiidkaa marka raayada xadiidkeeda dee saxeixuu ku sugan yahay waa saxeix laakiin qisa yacni sanadka hadda xadiidkan moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi leyla baa ku jira waana daciif qisada qeybta dambe laakiin khaybar nebigu inuu siiyey calanka cali u dhiibay tilmaantan inuu leeyahay yuxib llaha warasuulahu wayuxibuhu llahu warasuuluhu tilmaantaa inuu leeyahayna waa lagu sheegay tilmaantaas marka ma keenaysaa keligiis maa lahay tilmaantaas maya keligiis ma lahayn inuuna lahayn waxaa ku tusaaya bacdi almu'miniin aaba ilaahay ku tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa yaأti اllahu bqowmi yuxibuhm wayuxibuunahu adilaة clى اlmuؤminiina acizaة clى اlkafiriina yujaahiduuna fi sabiili اllahi walaa yakhaafuuna lawmata laa'im dadka jihaado ilaahay jidkiisa ku jihaado mujaahidiinta oo ilaahay naftooda ka gatay iyo maalkooda waa ku sifaysan yihiin yuxibuhum wayuxibuunahu iyagana ilaahay allah ayaga jecel allana iyagoo jecel yahay marka arrin gaar u ah marka ma aha lakiin tilmaan wanaagsan oo fadiilo u away caley ayb wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu muusa alwaasitiyu qaala xadaa ninkan marka waa moxamed bnu muusa bni abi nucaym alwaasitiy saduuqun lakin daraxahu bnu maciin xadiiduhu fi sunan bni maaja afraaddow ka mid yahay qaala xadaanaa almucala bnu cabdiraxmaan wahuwa alwaasitiyu mutahamun bilwadci ninkan aad uu daciif u yahay mo waxaa lagu tuhmay inuu wadaac yahay waqad rumiya birafdi rafdi yani shiicanimo adagna waa lagu tuhmay waa lagu tuuray marka laba cilad waayo midan wadciga lagu tuhmayna waa qatar rafdiga laftiisa weliba fi hada almaqaam reeba aada u weyn u keena qaala xadaanaa bnu abi di'bin ninkan marka waa min afraadi ibni maaji qala xadaanaa bnu abi di'bin can naaficin can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam alxasanu wاlxusaynu xasan iyo xusein sayidaa shabaabi ahli اljanna ahlu jannaha dhallinyaradooda kuwa sayidyaalka u ah wa abuuhumaa aabahoodna khayru minhumaa iyaga waa ka khayr badan yihi waa ku ka khayr badan iyaga buusiri misbaaxu zajaajaha wuxuu yihi wahada isnaadu daciif almucala bn cabdiraxmaan ninkaa ictarafa biwadci sabciina xadiidan fi fadli caliy bni abi aalib toddobaatan xadiid inuu faabrikeeyey oo u dejiyey isaga oo nebiga uu ku dul sameeyey ayuu qirtay oo fadaa'il cali ku saabsan ictarafa biwadci sabciina xadiidan fi fadli caliyin ibn abi aalib qaalahu bnu maciin baa sidaas yidhi wa aslu lxadiidi fi tirmidiy xadiidka asalkiisana tirmidi buu ku jiraa wالنasaa-iyu min طariiqi zirin can xudayfa waayahay marka xadiidkan isnaadkiisu aad u taalif u yahay weliba qeybtan dambe abuhumaa khayru minhumaa yani sanadkanay ku gooni tahay yani ziyaadadan yani min xadiid xudayfa lagu wariyey cafwan wamin xadiidi mucaawiyata bni qura cinda الطabaraani wamin xadiidi cali bn abi طaalib ayb wbihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba wasuweyd bnu saciidi waismaaciil bnu muusa ismaaciil bnu muusa alfazariy abu isxaaq alkuufiy saduuqun yukhdi rumya birafdi rawaa lahu lbukhaariyu fi khalqi afcaali اlcibaada wabu dawuuda wabnu maaja qaaluu xadaanaa shariikun shariik bn cabdillahi الnakhaci waa saduuqun sayi lxifdi can abi isxaaqa wa abu isxaaq asabici camr bn cabdillahi alhamdani can xubshiy bni junaada wahuwa saluuliyu saxaabiyun ninkan laba cilaa marka hadda sanadkan ku jirta shariik waa cilo abu isxaaqna waa mudalis can ayuuna ku warina qaala samictu rasuula اllahi sal ll slam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya caliyun minii wa ana minhu cali anuu iga mid yahay wa ana minhu anigana saan ka mid ahay walaa yu-addii canii xaggayga ka gudan maayo ilaa caliyun unbaa xaggayga ka gudanayo yani xaggayga yacni cilmiga iyo ka gudan maayo ilaa cali unbaa ka gudanayo oo cilmiga aniga la iga dhaxl cali unbaa gudanayo agga isaga unbaa werinayo xadiidkan marka nakaaradu aaday uga muuqataa weliba qeybta dambe walaa yu-addii canii ilaa caliyun cali unbaa aniga xaggayga ka gudanayo bal saxaabada dhanaa nebiga axaadiid ka wariso intooda badan saa darteed marka ibnu taymiya kitaabkiisa minhaaju sunnaha xarafkan waa naqdiyey laa yu-addi canii ilaa caliyunta weliba khaaabiba wuxuu ka soo raray kitaab la yidhaha shicaaru ddiin oo khaaabi uu leeyahay shicaaru ddiin ayuu wuxuu ka soo raray kadib inuu yahay kan walaa yu-addi canii ilaa caliyuntaas markaa kadib buu wuxuu yidhi ibnu taymiya wa caamatu man ballaga canhu gayru ahli beytihi dadka nebiga cilmiga ka gutay oo axaadiidta wariye badankood waxayba u badan yihiin ahlu beytkiisa dadaan ahayn ayb dadka kalea ka badan faqad bacatha oo yacni waxaan u jeedaa axaadiidta keliya ma ahane yacnii dadka nebigu ou diray oo fariintiisa risaaladiisa inay ka gudbiyaan ou u diray oo nebiguba ou diray ahlu beytka maba u badnaynba waa looga badnaa markaasuu wuxuu yidhi faqad bacaa ascad bna zuraara faqad bacatha ascad bna zuraara ayuu wuxuu u diray ila lmadiina yadcu nnaasa ila alislaam muscabna waa diray sooma muscab ibnu cumayrna waa diray ascad ibnu zuraarana waa diray yay ka gudanayaan yu-adduuna can rasuuli illahi sal l slam ayb wayucallimu lansaar alqur'an inuu baro wayufaqihuhum fi ddiin wabacatha alcalaa'a ibna alxadramiy ila albaxrayn ayuu u diray fi mili dalika wabacatha mucaadan wa abaa muusa ila alyaman ayaa loo diray wabacatha cataaba bna asidin ilaa maka buu u diray fa ayna qowlu man zacama anahu laa mubaliga canhu ila rajulu min ahli beytihi xaguu joogaa kaas waxaan marka waxaa weeyaan nimankaasi diinkooduba beenuu ku dhisan yahay bal ilkadibu shicaaruhum wanifaaqu dihaaruhumta imaamu dahabi yidhi yaa dhab ah marka dadkii nebiga diri jiray waa kuwaana marka tawaatur iyo istifaado lagu og yahay weliba maxay tahay marka walaa yu-addii canii ilaa caliyin ma dhihin rasuulka sala alla l slam ayb qaybtaa marka amaa caliyun minii wa ana minhu iyada waxay keenaysaa inuu fadiilo ou abubakar iyo cumar iyo ka fadli badanya saa ma aha yacni sidaas ma keenayso ninkii julaybiib la dhihi jiray julaybiib markuu nebiga kasoo dhex bixiyey isagoo dad badan oo la yani la dilay dagaalka lagu dilay markuu kasoo dhex bixiy intuu soo qaaday buu nebigu wuxuu yihi hada minii wa ana minhu julaybiib saasaa la yidhi cali caligaana ka fadli badnaayo weliba julaybiib nacam marka cali dad ou ka fadli badan yahay hada minii wa ana minhu nebigu uu yihi sal lla l slam waayahay waxyaabahan aan ka hadlayn oo dhan shiicadu ama dadka waxay qaarkood waxay u haystaan waxaas inay nasbi tahay nacam waxay kuleeyihin marka waxaas waxyaabaha nawaasibta sheegta le waayey kuleeyihin nacam yani xujada xujo in laga laga hor keenaa fiican laakiin in looga gudbo hebelaa sheego iyo kuwaasaa sheegaan wax macnaha male adba waa lagu dhihi karaa khuraafaadkan shiica iyo wixii la halmaalo unbaa daldala waa la dhihi karaa nimankaa marka shiicadan hadda soomaalidu lafteeda niman hadda waxaa waxaa soomaalidii laga dhex helay niman waxaas waxyaabahan faafiin waxay u maleeyaan marka dadku qaarkood waxay u maleynayaan dad wax soo akriyay inay yihiin wax ma soo akriyaane waxaan shiicadu ay qoraan ay soo daabacanayaan run bay moodayaan waa iska akrinayaan markaqaar marka yacnii mucaawiya cayl iyo fulaan saxaabadii kala duraayo oo waxyaabahan soo qaadanayaa jiro ibnu taymiyana naasibi ahay dhahayo naam ibnu taymiya naasibi ma ahayn ninkan la yiraahdo waxaa jiray nin la dhihi jiray ibnu mutahar alxilli ayaa oo shiici ah oo oo caalimkooda ahaa ayaa wuxuu qoray kitaab uu ku magacaabay minhaaju lkaraama ayuu qoray linayli daari wuxuu u bixiyey minhaaju lkaraama linayli darajati اlkhilaafa m wax saas camal u ahaa kitaabkaas uu qoray imaamada iyo waxyaabahaas ayb minhaaju lkaraama linayli darajati limaama me wax saas camal u qoray marka ninkaa marka kitaabkiisa de nin boqor ahaa oo marka uun u fadwooday qiil iyo wax uu intuu u sameeyey baa aad u buunbuuniyey kitaabkiisii meelaha aafaaqda uu kala gaaray marka isagoo la wadaa marka ibnu taymiya loo keenay uun xilliga ibnu taymiya isagoo kitaabkii baa loo keenay kitaabkan fiiri baa la yidhi waa arkay minhaajulkaraama u bixiyey marka markaasuu wuxuu yidhi wuxuu ku habboon yahay minhaaju nadaama in lagu magacaabo minhaaju nadaama sagaal mujalladow ka qoray marka kitaabkaas kitaab minhaaju sunna oo u bixiyey buu ibnu taymiya alifay kutubihiisku ugu qiimiga badan oo sagaal mujallad ah u qoray nacam cilmi badan uu ka buuxiyey ilaa uu u qiray muwaafiq iyo mukhaalifba nacam dadkii marka mukhaalifiintiisa ahaa xataa waa u qireen meeshaas inuu kasoo dhalaalay kaalintaas nacam walidaalika shiicada ad waxyaabaha ay daliilka ka dhigtaan iyo shubuhaadkooda iyo marka la rabo in aada loo ogaado ama wax laga jawaabo loo helo kitaabkaas lagama maarmaan waa in la qofka uu ka warqaban masaa-il badanoo de dagaaladii iyana waa ka hadlaa usuululfiqi iyo utaayo u tacarudaa mararka qaar yacni kitaab aada u qiimi badan waay runtii oo kutubihiisa kuwa ugu qiimiga badan ka mid a marka sidaas buu marka tilmaamay laa yuadii canii ilaa caliyun marka nakaaradeeda waa iska caddahay xadiidkuna shariik baa ku jira waana daciif wbihi qala xadaثna mxamed bn ismaaعiil الraziyu wahuwa abu صالح الraziyu صaduq rawى lah bn maaجة qala xadaثna cubayd الlahi bn musa wahuwa badam qala akhbarana اlclاء bn صالح wahuwa الtaymiy الkufiyu صaduq lahu أwham daal iyo taa iyo siin ayuu ka dhigay taqriib tahdiibka shaakif bakistaaniga nusqadiisa saad ujeedaan ibnu maaja waa ka warinaa qaaf in lagu daraa ay habboon tahay marka waa ka gaari waayey wahamka haddii uu yahay wax tahdiibulkamaalka yacni ku jiro iyo in marka dabcadaas uun ay ku gaar tahay waa haleeli waaye waa kolley waa soo fiirinayna insha allahu tacaala iyo inay ka badbaaday nusqadan cawaamo iyo in kale an اlminhaal wahuwa alminhaal bnu camrin صaduq rubama wahm can cabaad bni cabdillaahi wahuwa lasadiy اlkuufiyu ضaciif rawaa lahu الnasaa-iyu fi اlkhasaais wbnu maaja qaala qaala caliyu waxau yihi ana anigu cabdullaahi ilaahay addoonkiisaan ahay wa aquu rasuulihi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkiisa walaalkiisaan ahay markada walaalku haddii loo jeedo ilma adeernimada uu kaga hadlaayo waa waa sax ilma adeerkiis waa ahay nebiga sal sl ala walaalnimada haddii laga wado muhaajiriinta dhexdooda ayaa nebigu uqu iqaa walaaleynuu ka sameeyey sida ansaar iyo muhaajiriin oo u walaaleeyey ayaa muhaajiriinta dhexdooda loo walaaleeyey markaas baa nebigu wuxuu isla walaaleeyey cali haddii ay sidaas tahay meeshaas marka ibnu taymiya aada buu wuxuu yidhaahdaa waa qalad waana kadib walaalt walaaleyntu waxay ka dhex dhacday ansaarta iyo muhaajiriinta muhaajiriin dhexdooda sabab loo walaaleeyo maba oolin uu leeyahay waayo ansaar iyo muhaajiriin waa waa laysku lamaaninayay ninna dhulkiisiibuu kasoo tegay ninna waa loo yimid marka waa la fahmi karaa marka ansaartu inay muwaasaad ku sameeyaan muhaajiriinta laakiin muhaajiriin iyagii baaban iyagii baanba waa fuqaro lagu tilmaamo dadan waxaysanin ah walaaleyntan marka maxay keenaysaa saasuu yidhaahdaa ibnu taymiya laakiin arrintaas ibnu xajar wuxuu leeyahay xadiidkeedu waa saxuu leeyahay ilaa walaaleyntu waa jirtaa buu leeyahay weliba meeshaas ibnu taymiya minhaaju sunnaha waa soo qaaday ibnu xajar fatxulbaariga waxbuuna keenayaa marka weliba diyaa almaqdisi iyo waxbaa warinaya uu leeyay mukhtaarada iyo ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa diyaaga mukhtaarada waxa uu ku wariyo asaaniid nadiifa inay tahay buu sheegaa buu leeyahay aduu saas u laazimina wuxuuna tilmaamaa marka ibnu xajar hadday dhacday walaaleynta beyna caliyin wanabiyi xataa ay dhacday raafidiga wax xujaa oo ugu sugan ma lahan buu leeyahay mar walba aduu meelahaasna marka uu ka hadlaa ibnu xajar waana sidiiqu lakbar ayaan ahay buu yidhi sidiiqi weynaa laa yaquulu haa ma dhahayo bacdii aniga gadaashay ilaa kadaabun unbaa dhahaya sidiiq baan aniga gadaashay ma dhahayo ilaa kadaabun sallaytu qabla annaasi dadka hortood baan tukaday bisabci siniin toddoba sano ayaan ku tukaday xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciif cabaad bnu cabdillaahi baa ku jiro alcalaa bnu saalix laftiisa dacfi baa ku jiro waa kaas marka haddii buusiri wuxuu yidhi laakiinse isagu hada isnaadun صaxiixun rijaaluhu hiqaatun ayuu yihi rawaahu abu bakr bn abi shayba fi musnadihi min ariiqi yaya min ariiqi abi yaxya can cali bn abi aalib fadakarahu wazaada laa yaquluhaa qablii ayuu ku ziyaadiyeen warawaahu moxamed bn yaxya bn abi cumar alcadani waay fi musnadihi min ariiqi abi yaxya can caliyin biisnaadihi wa matnihi wazaada fi aakhirihi faqaalahaa rajulu nin baa yidhi ana sidiiqu lakbar nin baa yidhi faasaabathu jinnatun waxaa asiibtay buu leeyahay marka waali iska waxyaaba axaadiid marka dacfi oo ku jira waaye yani ciladooduna waa taasan xataa haddii uu saxiix noqdana sallaytu qabla annaasi bisabci siniin see la leeyahay macnayaduma waxay tahay de salaada dadka markii lagu farad yeelay ee nebiga lala soo diyay dadka dhan waa tukadeen sidee marka toddoba sanaan anigu ka hor dadka dukanaya maxaa ka wada sindi isaga wuxuu leeyahay sallaytu qabla naasi bisabci siniin yacni anigu yaraanaan ku dukadee wy ani anoo yar intiina kale weynaanaad ku islaamteen weynaanaa ku dukateen laakiin aniga yaraanaan salaada kusoo bilaabo ka wadaan oo toddoba jir iyaan salaad kusoo dukadeen hab noocaas u tawjihina laakiin xadiidku waa daciif وبه qال xdثna علي بن محمد qال xdثna أbو معاaوية وهو الضرير qال xdثna موسى بن مسلم وهuوa موسى بن مسلم الكوفي أbو عيسى طحاn يuqاaل موسى الصغير لا بأس bه rawى lh أbو داود والنسائي في الkhصائص وبن mاجه عن بن صاaبط وهuوa عبدالرحمن وعبدالرحمن بن صاaبط ثqة kثير الإرسال rawى lh مسلم وأbو داود والتrmdي والنسائي في cmل اليوم والleyلة وبن mاجه عn سعد بن أbي وqاص qاla qadima معaaوiyaةu ayaa soo galay fي bعضi xajaatihi xajiyaalkii uu soo xajiyey qaar ka mida fadakla عalayhi سacdu sacd baa usoo galay fadakaruu عaliya cali baa la sheeg sheegay fanaala minhu معaawiya marka waa gaaray xoogaa cali buu gaaray labada qofna hadday wax dhex maraan mar walba quluubta boqol kiiba boqol ma isku noqonayso fanaala minhu waa gaaray marka dabcan waxa uu ku gaarayna ma ahan nifaaq iyo gaalnimo iyo inuu ku tuhmaayo ma ahan waxyaabaha un dad isku qabtaan iyo wax ka dhashay faqadiba sacdun sacd waa carooday wa qaala wuxuu yihi taquulu haadaa hadalkan miyaad dhahaysaa lirajulin nin miyaad ku dhahaysaa yani sha- dartii ama shanigiisa lirajulin nin miyaad ku oranaysaa samictu rasuula llahi sal l slam yaquulu aan maqlay nebigoo dhahaya man kuntu mawlaahu qofkaan anigu mawlihiis ahay facaliyun mawlaahu wasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahaya anta minii bimansilati haaruuna min muusa ilaa anahu laa nabiya bacdii wasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahaya la ucdiyana raayata alyawma maanta calanka waxaan siinayaa rajulan nin yuxibu allaha warasuulahu alle rasuulkiisa jecel yani ninka manaaqibtaas leh miyaad adigu sidaan ku dhahaysaa ka joog waayo waxaas mar waa ka celina mana tuhmino hadda sacad waa ka celiyey mana tuhmin mucaawiya radia allahu canhu waxaa la yaab ad mucaawiya khilaafaaba lagu aaminay oo saxaabadii baa marka yacni intay taladii intay uga tanaasuleen bay taladooda u dhiibteen waana adeeci jireen waa duuli jiray dhul badan oo furtay mucaawiya fadaa-ishaas iska leh ayaa maanta waxaa wax ka sheegaya kuwa lacagihii lagu aaminay khayaanaya wax yaroo lacaga loo dhiibay nin khayaanay ama nin isagiiba yacnii taariikh xun inuu mucaawiye wax ka sheego lagana aqbalo say ku dhici kartaa say ku dhici kartaa kuwa marka dadku ay iska ilaalinayaan inay shan dollar ama toban dollar u dhiibtaan kuwa la yska ilaalinayo ayaa mucaawiye ee wax ka sheegaya khadalahum allahu hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxaabih